إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka warbaahinta alfurqaan waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa madaafiic shalay ciidamada mujaahidiinta ay ku garaaceen garoonka magaalada baydhabo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo ku qaaday fariisimo kala duwan oo shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin gobolada shabeellaha hoose maamulka islaamiga ah ee gobolka bakool ayaa magaalada buurdhuxulle kusoo bandhigay askar kasoo goostay ciidanka dowladda federaalka wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa dowla diini ah u qabatay ragga ku dhaqan deegaanka fiidow ee hoostaga degmada mahdaay ee shabeellaha dhexe maamulka islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa ku dhawaaqay inuu dhammaaday ololihii ballaarnaa ee wacyigelinta loona gudbi doono dhaqangelinta ololaha in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay shil gaadiid oo ka dhacay dalka kenya wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dayactir ku samaysay farbiyoodyo dhib ku hayay deegaanka iyo beeraleyda qodobada wararka ugu dooroon ayay intaa ahaayeen u diyaargarooba iyagoo dhammaystiran موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن maanta waa isniin taariikhdana ay tahay sagaaliyo labaatanka bisha labaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsanna labada bisha sagaalaad labada kun afariyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa madaafiic shalay ciidamada mujaahidiinta ay ku garaaceen garoonka magaalada baydhabo warkaas iyo war kale oo ku saabsan heeshim cabdinaasir ayaa soo gudbinaya rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeen hore tiro madaafiica ku garaacay garoonka magaalada baydhabo halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda xabashada ethoobiya madaafiicda ayaa waxaa ciidamada xabashada ethoobiya ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan lix askari oo ka tirsan ciidamada xabashada ethoobiya ayaa ku naf waayey madaafiicda lagu garaacay halka sidoo kalena laba kale ay ku dhaawacmeen isla gobolka baay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala waxa ay dagaal ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin halka loo yaqaano xera koowaad ee degmada diinsoor dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay ku leeyihiin magaalada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose maamulka islaamiga ee gobolka bakool ayaa magaalada buurdhuxulle ku soo bandhigay askar ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka waa kan zakariye oo ka waramaya askartan oo ka soo kala goostay maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ayaa waxay isku soo dhiibeen maamulka islaamiga ah ee wilaayada bakool iyadoona lagu soo bandhigay degmada buurdhuxulle ee wilaayadaasi waxaa waraysi ay siiyeen warbaahinta islaamiga ah ay uga warbixiyeen waxyaabaha ku dhaliyey inay ka mid noqdaan ciidamadan shisheeye kalkaalka ah askariga koowaad oo lagu magacaabo maxamed manuur ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabaha ku dhaliyey kubiiritaanka ciidamada dowladda federaalka isagoona ka warbixiyey tababare ay ku soo qaateen dalka yuganda wuxuu intaasii raaciyey inuu ka mid ahaa ciidamadii dowladda federaalka ee la geeyey gobo mudug gaar ahaan deegaanka wasiil halkaas oo ay ka dhaceen dagaalo lagu laayay askaro badan oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka maagay maxamed maarwaliyare doonfuulaqutabi mayseeday murtadiinka oqudurug yaanseedi walayn sabab hayna shaydhaan ii kuri yaygaadi qudur siyad bulooda rogi siyadka bulood dhibuulka jari siyad buloo mdi meela rogni hamar nijey harna lijey meela waloo maanaada walbilo dhan meela rogni ad safar haande meelo ninkareebay meela noogaadi maynijey uganda ugandi libulood wal dhan maana gaala meela nii tababaraasi saraakile maalada nii tababaraasi aan maanaada wali saraakilaay meelo kala roogi iwalimaana aadi meelani tababaraay walambulosay dhaamaana har nanaantinanashani harna yawla roogni meela ku tamni markii meel lambulood roogi yaa hubki dalsi meela ku tamni maysenay dhuusumareeb meeladin noogaadi maynijey wasiil gabaleraanijeedan murdadiintii meela shaga ka gali meela maanaha wali oo ada galguse oo duurkii maanaha ya galen uni maanaha wal yaro dhalinyaro kale maanaha oo gaabada lehan meeli maanaha magaaladan ni dhaafi ibraahim aadan cali oo isna ka mid ahaa askarta isku soo dhiibtay maamulka islaamiga ah ee wilaayada bokool islamarkaana lagu soo bandhigay degmada boordhoxolle ayaa waxa uu baakh u jeediyey askarta saaxiibadiisa ah ee ku haray safka shishayaha isagoona ugu baaqay inay isku soo dhiibaan maamulada islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab anigee badbaadi alxamdulilaahi ilaahinka mahadsana hatu abrooge waaba kaansan la hadlaayo waa antiim gaalnimada maanaa sidanka dhamane ha ku tabtaano galguse maanaa meelo muslimiinta dhatiya kooytano meelika noolataan askarta lagu soo bandhigay degmada boordhoxole ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa waxa ay qayba ka noqonayaan askar waayihii ugu dambeeyey isku soo dhiibayay wilaayada islaamiga ah ee bakool kuwaas oo lagu soo kala bandhigay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa dowlad diini ah u qabatay ragga ku dhaqan deegaanka fiidow ee hoostaga degmada mahadaay ee shabeellaha dhexe maxamed muudey ayaa faahfaahinaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa dowro diini ah u qabatay muslimiinta ku dhaqan deegaanka fiidow ee hoostagta degmada mahadaay ee shabeellada dhexe dowradani diiniga ah ayaa soconaysay muddo shan maalmood ah intii ay soconaysay muslimiinta ku dhaqan deegaanka fiidow waxay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah mid ka mid ah macallimiintii wax ka bixinayay dowladda ayaa ka warbixiyey muddadii ay soconaysay dowladda iyo dadkii ka faa'iidaystay inta ay ahaayeen waxaa noo soo gabagabowday dowradii tuulada fiidow ee degmada mahadday hoos tagta waxaa ka faa'iidaystay oo dowradan qaatay boqol iyo labaatan iyo kow qof oo raga dhallinyaro iyo garmadow iyo odayaalba iskugu jira insha allahu tacaala duruusta ay qaateen waa suuratul anfaad oo tafsiira iyo kutub a duruus muhiima la yidhaaho licaamat alumma iyo muxaadaraad iyo tawxiidka salaada qaar ka mid ah dadkii loo soo xiray dowladda oo iyaguna ka waramaya duruusta muddada shanta maalmood ay ku qaateen oo sharaxaya dowro noo socotay shan maalmood waxaa noola akhriya laba kitaab suurad ama bisin suurat alanfaal dadkan ay yaqaan yasaluun waa noola dhammeey qaar allah siiyo kitaab liira aad duruusul muhima oo aad u qiimo badan tawxiidka ka hadlay shirkiga wax walba oo ka hadlay marka waxaan leenahay duruusyaasaan us daba socdo qiimaha badan lahoon barana allah nagu anfaca anaga marka hore waxaa waaya qofka haddaan wax la barin dhibaato waa qofka haddoo wax barta asagaa anficaysaa nin kale oo anficay male marka khayr laha siiyo walaayada durus waxay nooga baxday fiidow oo ka tirsan maxadaay hoos tagta alxamdulilaah alawal waxay mahad u sugnaatay allihii qaaliqa ahaay ee nagu soo kulmiyey beydkiisa shariifka ah maaragtay ku qaadanay halkan dowladii noo socotay shan maalmood ilaahii na soo kulmiyey oo nuskuhay keenay ayaa mahadda awalan ay u sugnaatay halkan dowra ayaan ku qaadanay oo muddo shan maalmood ah meesha aan ku qaadanayna waa degmada mahadaay gaar ahaan fiidow halkan duruus ayaa nooga socotay aan ku qaadanay sharaf leh ee aad iyo aad aan ugu fahanay maaragtay macalimiintii halkan iidana wakhtiga soo gelisay oo juhdigaas bixisane maaragtay khayr allah siiyo
dowraadka uu qabanayo maktabka dacwada waa mid lagu horumarinayo waxbarashada diinta islaamka si ummadda muslimka ah sare loogu qaado wacyigeeda diineed maamulka islaamiga shabeellaha hoose ayaa ku dhawaaqay inuu dhammaaday ololihii ballaarnaa ee wacyigelinta loona gudbi doono dhaqangelinta ololaha mubaarag cumar ayaa warkaasi soo gudbinaya munaasabadan oo ahayd mid si heersar ah loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa waxay ka dhacday deegaanka kunyiburo oo wilaayad islaamiga shabeellada hoose xafladan waxa ay gebagaba u ahayd xamlada dacwiga ahayd ee loogu magacdaray irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taas oo ka socotay gobolka shabeellada hoose iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah munaasabadan ayaa waxaa lagu soo gudbiyey macluumaad ku saabsan xamlada iyo sida loogu faa'iidaystay waxaana soo xaadiray mas-uuliyiin culimo saraadiin ganacsato iyo macalimiinta iyadoona laga jeediyey kelimaad ku aadan sida loo dhaqangelin lahaa xamladan dacbiga ah ugu horeyna sheekh fu-aad maxamed qalaf oo ka mid ah culimmada ka soo qabgashay munaasabadda ayaa ku baaqay in mar waliba lagu dadaalo faafinta khayrka lagana faa'iidaysto fursadaha bismi illaahi raxmaani raxiim allah baa mahad iskale subxaana wa tacaala allihiina soo gaarsiiyey xamladii ballaarnayd ee magaceedu ahaa irshaad ilumma ilaa sabiili rashaad ummadda in dariiqa maxay ahayd toosan in lagu hanuuniyo oo dacwada iyo khayrka loogu yeedho xaqiiqatan waxay ahayd arrin aad iyo aad loogu baahan yahay ummaddan muslimiinta ah haddii xaqa loo sheego oo alla loogu yeedho in badan oo ka mid ah allah bay soo ajiibaysaa munkarkana way ka tegaysaa addunuubu waalmacaasi ummadihii hore iyagaa baabi'iyey ummadaha hadda maanta adduunyada joogana waxa baabi'inaya waa adunuub walmacaasi alle subxaanahu wa tacaala daacadiisa aan usoo laabanno ummadda khayrka ha loogu yeedho ha laga faa'iidaysto fursadaha ah khayrka noolagu yeerayo wasalaamu calaykum sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay sudaanka guud ee beesha tolna suldaan maxamed cabdiqaadir isagoona sheegay in ay walaayadu ku garab taagan yihiin dhammaan waxyaabihii la mamnuucay ayna kala qayb qaadanayaan sidii loo dhaqangelin lahaa xamladan dacwiga ah xaqiiqdii waa bogaadinaynaa barnaamijyada iyo arrimaha la isku faray oo meelo badan taabanaya arrimo badan ayaa laga hadlay laiska wacyigeliyey wax oo dhan waxay soo hoosgelayaan xumaantay soo hoosgelayaan la iska celinayo wanaagga oo la isfarayo la iswacyigelinayey wacyigelintaas in loo hoggaansamaa la rabaa walaayada ina waa garab taagannahay hiliho waa la garab taagannahay inaan munkaraadkaas la zuulinno diyaar baan u nahay waana bogaadinaynaa waana soo dhowaynaynaa ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga hirshabeellada hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan ayaa soo jeediyey dardaarana ku socda bulshada isagoona sheegay inay bilaaban doonto wejiga labaad ee xamlada taas oo ah dhaqangelinteeda awalan wa aakhiran waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay subxaana wa tacaala dusheenna ku galladaystay nimcooyinka faraha badan wa in tacuduu nicmat allahi laa tuxsluuha wa asbaqa calaykum nicmahu daahiratan wa baatina bacda xamdillaahi waxaan u mahadnaqaynaa akhyaarta ee ka soo qayb gashay xafladda ikhtitaamka u ahayd xamladii socotay oo loogu magac daray irshaad ulumma ilaa sabiili arashaad haddana waxaan u fadhinaa insha allahu tacala wejigeedii labaad inaan furno tii horena aan gabagabayno wejiga labaad waa fulinta in la fuliyo waxyaalihii dee mogtahay insha allahu tacala muddada loo qabtay bulshadana intaas loogu wacyigelinayay in mogtahay muddadii ay dhammaatay dadkan loo sheego fulinteeda in la gudagalayo lagu wargeliyo insha allahu tacaala waxaan rabaa dhowr shay inaan dadka insha allahu tacaala halkan aan kula wadaago waxaan rabnaa dadka ganacsatada ah alaabta dhacday ee dadka iibinayaan iyo waxyaalaha anshaxumada ah ee dadka hoogtay u keenayaan in ilahi subxana wataala uga cabsadaan la rabaa waxaa kaloo dadka bulshooyinta waxaa la rabaa waxyaalihii mamnuucaadka ahaa ee guryaha lagu hayo sida diishashka ama mobeylada kamerad leh inay ka fogaadaan muddadeedana waa dhammaatay wixii hadda ka dambeeyana waa fulin oo mugta igoo haysta aan loogu teginaa rajaynayna insha allahu tacala waxaa kale aabayaashii iyo hooyooyinkii kulli waxaa la rabaa insha allahu tacaala tarbiyada carruurta inay qayb weyn ka qaataan muddada hadda wacyigelinta way dhammaatay wixii hadda ka dambeeya fulin ayaa la geli doonaa insha allahu tacala dadkana waxaa la rabaa inay dee sidii hore ay uga qayb qaateen tan ay uga qayb qaataan insha allahu tacaala dadka waxaa la rabaa alaabaha inay iska keenaan meelaha saldhigga mamnuucaad oo kale alaabta dhacday oo kale dad ganacsada ay gadaan dukaamada ay ku haystaan insha allah tacaala intaas ayaan rabi inaan kala qayb qaato dadka muslimiinta aan ku aan u sheegno insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa inay iyagana oofilin doonaan hada wabillahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam ololahan dacwiga ee bulshada loogu wacyigelinayo oo guud ahaan ka socotay wilaayaadka ayaa sidan oo kale waxaa horey usoo xidhay wilaayaadka islaamigaha jubbada hoose iyo jubbada dhexe in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay shil gaadiid oo ka dhacay dalka kenya faahfaahin ayaa kasoo baxaysa shil sababay khasaare kala duwan oo leh mid hantiyeed iyo mid nafeed kaasoo ka dhacay waddanka kenya waxaa ku dhintay shilkan gaadiid labiyo toban ruux sidoo kalena waxaa dhaawaca kasoo gaaray laba kale oo uu ku jiro wadaha mid ka mid ah gawaarida shilka galay waxa uuna si gaar ah kaga dhacay shilkan ismaamulka takara ee dalka kenya shilkan ayaa dhacay habeenkii hore waxa uuna ka dhashay isku dhac laba gaari oo midkood bas yar ahaa halka mid kalena uu ahaa gaari kuwa xamuulka yaryar qaada dadka ku dhintay shilkan ayaa la sheegay in sideed ka mid ah ay haween ahaayeen laba rag ah iyo laba dhalinyaro ah gawaarida shilka gale ayaana waxaa soo gaariyay burbur xoogan dadka ku dhaawacmay shilkan ayaa la dhigay goob caafimaad halka kuwa dhintayna la geeyey isbitaalka qaybta meydadka dalka kenya ayaa waxaa aada ugu badan shilalka sanad walba waxaa laga soo diiwaangeliyaa boqolaal kiis oo la xiriira shilalka warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dayactir ku samaysay farabiyoodyo dhib ku hayay deegaanka iyo beeraleyda warkaasi waxaa ka waramaya cabdalla mukhtaar maamulka walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa mashruuc lagu xirayo farooyin dhowr ah oo ku dhow webiga jubba ka sameeyey deegaano hoos yimaada degmada saakow ee walaayada jubbada dhexe kuwaasoo dhibaatooyin xooggan ay ku qabeen beeraleyda ku dhaqan deegaanadaas waxaana mashruucan weli si wanaagsan uu uga socdaa laga bilaabo degmada salagle ilaa bu'aale mid ka mid ah guddiga loo xilsaaray mashruucan lagu xirayo farooyinkan ayaa waxa uu ka warbixiyey meelihii ay soo mareen shaqooyinkii ay soo qabteen iyo hadda meesha ay wax u marayaan isagoona sheegay inay si wanaagsan ugu socoto hawsha
maxamed isaaq maanuraahanka magaca dheer gacmii dheera ana guddiga beeralayda oo hirahaynu faroogi webigi jubba hoose ku bilaawnay mansalagle ilaa iyo bu'aale haddana ilaa kujeeyaanu baalooyinka shaqadii hadda sii wadaan salagle ilaa iyo arbay dhatoon hadda faroo ilaahayni guulsii faroo ha hirni madahoraadkan arbaya ku soo dansiyaamiyaalka hadda hadda saacadan hadalahay may ka sugunaa birbirisi iyaa ka suguna dheshiyo goofa hadda maday geliyahayn walyaroo fare ee yar yaroo baaday baaday ay dhammaan faro hogshoona ha hirni ilaaha ka mahadsan maadaas kadib mayba ilaahay weydiisadaana in ilaahaynii guulaysiyo alxamdulilah ilaaha ka mahadsan shaqadan eed iyo eedaa safaadil xawli inay ka socota qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka birbirise oo hoos yimaada degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa waxa ay ka warameen dareenkooda iyagoona dhanka kale u duceeyey raggii hawshan u qabtay bismillaah magacaygu waa ibraahim maxamed warfaa waxaan joogaa dowlad la yidhaahdo birbirse oo hadda ka socota xirmada faraha dareenkan maasha allah wax lasoo koobi kar ma ahmaan dareenkan wax lasoo farxada naga muuqato dadka dhama wiil iyo gabar waayeel iyo waalo kulli farxadda naga muuqato maanta halkan kuwa koley kuwaan aad u jeedo waay farxad waay oo fartiya lixdhaa aawadeed farxadda macnaha wax lasoo koobi kar ma laha dareemadan maxaad ugu duceynaysaan marka een walaalihii shaqadan idin qabtay maasha allah aad iyo aadaan ugu ducaynaynaa walaayad in gacantooda kor allah ka dhigo gaalada cadowga in ilaahay naga jebiyo walaayadii noo soo abaabshina in janatulfirdowsi ilaahay oogu bishaaray cadowgu in ilaahay naga jebiyo muslimiintan gacantooda kor allah ka dhigo aan ugu ducaynaynaa insha allah cabdalla aadan cabdullaahi farti birbiris tuulada birbiris farti oo hasihaa midla eraaye baalla yanen shaqeeya hayte salaad subax madilahka bilaaway silan galayo ilaa sacdangna shaqadii hayte bal dareenkiin ku warama maadaama een fartuun dhibaato xoogan iyo siinkahayti een walaayadan isinkuirti maasha allah eedaanka faraha sangna haddii konton sana jiraan muddo labaatan shan sana ee waddankan bariisa ninka baxa jiri bariiskii waayni haddii may rajeeyaane haddii faraon sina ninka hiri in macnaha jiilaalka hortaana ee bariista abow bilaawo doongna bariiskina nidaamkan bahay biyoon zaa'idka ee diide marka marki biyoosha yarin dhulkaana siimoha ka bahe siimowkaasee bariiska tilaalanay bariiskaas biyoogaasa ninka dhalaaye marka may rajeene ni oo bariisku qurunku oo dibadana ninka sharo neero keegaana markuna canfaba yaa dareenkaana zaa'idang naqde waxaa si guud walaayaadka islaamiga ah uga socda mashaariic dhowr ah kuwaasoo wax loogu qabanayo bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan walaayaadka dhowaanayay ahayd markii walaayada jubbada hoose iyo maktabka beeraha oo iskaashanaya ay sidan oo kale faroxireenno ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan walaayadaas guud ahaan warkii alfurqaan waa naga intaa